assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu intiinii nala socotay waxaan idiin soo gudbinay qaybta koowaad barnaamijyo taxana ah oo ciwaankoodu yahay dib u soo kabashada magaalada ceelboor qaybta labaad ee barnaamijyadan waxaan kaga hadlaynaa ganacsiga magaalada waxaana marti ku ah dad baayac mushtar ah oo rag iyo dumar isugu jira waxaana soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali oo ceelbuur muddo u joogay diyaarinta barnaamijyadan hirdaweyna maxaar iyo kufaar waa la ceybsadaye balgaalooy collownaye haddaad caga ku taagnaato ceel la helaya ceel buur haddaan laydinku cadaabin ciyaar kuma yimaadaan colkayaa cadowga gaalaade meeshaad caga ha sartan haddaan ciddu kula nuucsan cirifkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen dibudhiska lagu sameeyey magaaladan ceelbuur ayaa bilicdeeda wax weyn ka bedelay waxaa jira degmooyin iyo deegaano kale oo xiriir ganacsi la leh magaaladan iyadana bulshada ku nool ayaa aad u soo badanaysa inkastoo sidii hore aan u soo xusnaba dadka magaalada ceelbuur weli ay u gacan haatinayaan deriskoodii hore oo meelo kale deegaan ka dhigtay kadib qaxyo tigreeg ah ayaa maxaaradu ay sababta u noqdeen rag iyo dumar badan ayaa ku ganacsada xarumo dhammaantood wada cusub oo faras magaalaha ku yaalla wada shacaa'irta islaamku ay ka muuqato wejiyadooduna ay wada ifayaan amaba wada nuurayaan kalsoonida iyo walaalnimada iyo isjaceylka reer ceelbuur ayaa sii kordhay sababad la xiriira in ay cadowgii meel uga soo wada jeesteen oo ay soo wada jabhadeeyeen maadaama ay ku noolaayeen deegaanno omos ah oo in lagu noolaado ay ku adag tahay qof magaaladan weyn deganaa jiray bulshadani waxay ahaayeen kuwo shisheeyaha wada inkaarayay islamarkaana rajaynayay in ay mar uun ceelbuur dib u degi doonaan sida iminkaba dhacday allah mahaddi rirmiyi badan iyo dad tuulooyinka ka yimid oo doonaya alaabo ay ka sii ganacsadaan ayaa ka mid a dadka suuqa magaaladan ka adeeganaya ganacsataduna waa kuwo ku qanacsan wixii faa'iidaha ee allaha uu ganacsigooda ka siiyo ha yaraadaano hase badnaadaana e cid waliba oo mikrofanka aan u furnay oo barnaamijkan inagala qaybgelaysa kuna nool magaalada ceelbuur warkeeda waxa ugu badan laba qodob oo kale ah wixii la soo maray oo ahaa jab iyo imtixaan adag iyo guusha iyo horumarka iminka lagu tillaabsaday bulshadani mustaqbalka waxay hiigsanayaan aqoon iyo ganacsi intan ka sii ballaaran amaba ka heer sarreeya garaad xasan maxamed waa nin dhallinyaro ah oo ku beec mushtara magaaladan ceelbuur ee soo kabanaysa magacaaga magacayga waa garaad xasan maxamed bal ka war magaaladan aad joogto iyo bal waxa aad ka ganacsato alxamdulilaah magaalada aan joogno ilaahay baa nagu nabad yeelay waa ceelbuur waxaan ka ganacsanaa waxyaabo badan oo ninka yidhaha subermarkeeda sida qaybta qayb baqaara qayb oo ninkii la bagaasha waxyaabahaasaan ka ganacsanaa ilaahayna waa noo barakeeyey alxamdulilaah waaya bal ka hor magaalada ganacsigeeda iyo bal kobac hadduu ku socday iyo bal ilaahay mahadii magaalada iyadoo noo kobcaysa cadowgaa noo soo galay etoobiya ilaahay subxaana watacaala wax badan waddaan sabarnay cadowga ilaahay waa naga waday annaguna lama aanaan joogin waa ka qaxnay oo doorkaan aadnay ilaahay fadligii cadowgu waa iska baxay muddo kabacdi annaguna hadda alxamdulilah ayaan joognaa waa soo galnay magaaladii waa hadba heeray joogtay ilaa muddo afar sano ee jajaba shan sano gaaraysa oo hadda naga maqanya sanadba sanadka ka dambeyda waa soo kobci hadda alxamdulilah ayaan joognaa hadeertaan ganacsiganagu waa beelo ilaahay cadow iyo balaayo nooma keena kaloo naga burburiyo marka waxaad leedahay maalin maalinta ka dambeysa xoogaa horumar baan sii samaynayna horumar baan sii samaynaynaa xoogaa sidii hore inaan kasoo kabhaynaan muddaa isbarbar dhig maalmihii aad bilaabayseen ganacsiga bal maalmahaad goobaha ganacsiga furteen oo laga yaaba dee dadku inay teelteel ama shaksi shaksi ahaayeen iyo maanta farqiga u dhexeeya maalmahaas dadku dad kafaarsanay ahaayeen oo qofkii allaga soo gala etoobiyaanku intagu qabto uu dilaayo dadkii dhimarada qaba waa dilay dadkii xoogaa waxsisiihay waa dilay xoogaa qof kastaaba meel fog ay tagtay berihii horeon bilaabaynay markay saas u baxeen iyagoon gaarin dhuusamareeb aan horta magaalada soo degno dhimaano maalin baryahaas xoogaa annaga kaligeen iyo un walax dameeraa iyo waxbaa joogay magaaladu inay cellalahe aada u dareemaysay mar mar ka dambeeda dadku meeldheere kasoo habqabayeen waa imaadeen waa imaadeen waa imaadeen hadda maasha allah inuu maray okay waa hadeerta xaaladeeda magaalada dadku waa noo soo batay ganacsigu hadda xoogaa waa socoyaa xaalkiisu aada u soo kobcaa
in aad waraysato qof weligii ku noolaa xorriyad waxaa ka saamayn badan in aad waraysato ruux gumaysi iyo xorriyadba soo arkay
bal ka waran farqiga u dhexeeya meel etoobiyan jooga iyo meel xor ah oo shareecada lagu maamulayo maadaama labadaba isu dhedhem xasbuna allah wanimal wax isu dhow iyo wax laysu fiiri karo iyo wax laysu barbar dhigi kara maahan etoobiyadu hadda marka meeshaan joogtay dadka deegaanku dad xoogaa ninka la diinta fahansanay ahaayeen inta badan waa ka wada qaxeen hal qof alxamdulilah taasaa ilaahay na waafajiyey intay tagaanay dadkii meelaha joogay dadkii waalnaay qofka wax kasii heed qofaan waxba garan oo soo kacaya qof kastay arkaan madaxay bashaqi siiyeen dadkii marka meeshii meel qaraabtay oo waxay noqotay siday u taalla aad yaabayso iyadoon waxaa nimid guryihii aan lagu ninka leedo la fiiri karin ganacsiga aan ka tagno albaabada jajaban yihiin masaajidadii banu dhex taallo etoobiyaan wixii oo dhan ay isku silacsan yihiin fadliga ilaahay saaka masaajida ilaahay waa noo dhisan tahay waa noo cambiran tahay guryihii waa noo quruxsan yihiin magaaladii waa noo dhisantay maamul iyo amni iyo ninkii la istikhraar waan ku noolnahay hadda wax isu dhow iyo wax la isbarbari kara cabdullaahi ma aha waxbarashadana ka war waxbarashadu macaadiyo badanaa magaalada ku yaala waxbarashadeeda magaalada boqol kiiba boqol aa la dhihi karaa macadul qurduba macad la yihaahaa noo imaaday dugsiyadii waa furan yihiin xalaqaadkii cilmiga oo masaajidii waa socdaan hadda alxamdulilah boqol kiiba boqol mara qaybta waxbarashada idan ganacsadan waxaan la kulmay oo aan wareystay xilli qoraxdu geesta la soo baxayso oo bulshadu u kabagashanayaan howl maalmeedkooda ganacsada daahir maxamed kulmiye ayaa ka mid ahaa raggii u soo diyaargaroobay ka warbixinta xaalka ay ku sugan yihiin magaalada ceelbuur iyo bulshada ku dhaqan magacaaga daahir maxamed kulmiye daahir waad maqlaysa saaxiibka intuu sheegay bal sawir ka bixi magaalada iyo saaka siday ku waaberiysatay iyo jawigan maanta aanu joognaa alxamdulilaahi horta saakay ilaahay baa na soo waabariyey na soo kaagiciyey ilaahay baa ku mahadsan waxa weeye jawiga hadda aan ku noolnahay oo magaaladu ku nool tahay waa jawi aad iyo aad u caafimaad qaba amnigiisa istaqiisa waa dhama ay sugan yihiin waa jawi aad oo qof hadda qoof qabtaanba qof uun maaragtay welwel ka haayo xagga amniga midna aysan jirin marka jawiga hadda aan ku noolnahay ilaahay baan ku mahadinaynaa cid kaloon maaragtay kabacdina waxaan ku mahadinaynaa wilaayada islaamka muhiimadda amnigu leeyahna waa lasoo arkay oo magaaladii aad mar ka qaxdeen oo duurkaad gashay magaalada mar baan ka qahnay oo cadow yimiday cadowgaas wax badan wax badan oo beri hore isku toosnay buu kala daadiyey kabacdina waxa weye ilaahay baa naga rafiyo naga kor yeelay ilaahay markuu naga bixiyo un maaragtay aan magaalada kusoo naqanana kolley taa magaalada waxay noqotay magaalo qaraabtay oo baaba'doo la jajabsho ayadu baaba'day waxay ka dambeeyey inaan uun maaragtay magaalada dhisnoon maaragtay wanaajinoon ganacsigeedii hadday ahaa laheyd waxbarashadeedi hadday ahaa laheyd hadday ahaa laheyd maaragtay guryihii qaraabo dib loo noolay hadday ahaa laheyd arrintaas unbaan maaragtay galnay alxamdulilah waa ku guulaysanay ilaahay hadda waxaa weeye meel fiican bay noo maraydaa tani waa magaalo haysataa dhammaan waxyaabihii nolosha aas-aaska iyo tiirarka u ahaa sida ay ganacsatadu qirayaan horta muhiim waaye berigii etoobiyaanku joogay iyo maantay wax laysu barbar dhigi kara ma ahin waxaan dareemaynaa dadku uun bergaas warka ay maqli jireen iyo horta maanta waaqac ay taagan tahay wax laysku mateli karaa inaysan ahayn waayo maanta waxay tahay magaalo dhismatoo qurxoonaatoo bilicdeeda iyo arinteeda iyo dadkeeda iyo waxeeda iyo nashaadkeeda iyo waxeeda dhan soo noqda inay yihiin ayu meel kastoo tagto amba baqaar ha noqoto amba suuqa kale ha noqoto amba masaajid ha noqoto amba waxbarasho ha noqoto inay soo cawirmato soo camirmato dadkii maaragtay walaalkaayo islaamka haysay markii hore u joogeen ugu soo laabteen u soo camirmeen marka dadka ka maqano waxaa weeye kolley taba sawirka aan ka sii karaa waxay tahay inay barwaaqadii hore joogi jirta ay ku soo laabatay oo ganacsigeedii waxeedii dhamay maaragtay ay socdaan arrimadeedii iyo waxeedii dhamay ay socdaan iyadoo u dhammaystiran yihiin layrkeeda iyo waxeeda dhan magaalo waxay ku noolaa jirto muhiimu ayagoo maaragtay u wada nool yihiin xagga amniga ka warrama maa sha allah maa sha allah amniga ilaahay baa maaragtay sugay kabacdina waxaa weeye waxaa looga mahadhayaa maaragtay wilaayada islaamka ee gobolka gadgaduud ammaankeedu aad iyo aad boqolkiiba boqol ammaankeedu waa sugan yahay qof maanta welwel iyo walaac ka qabtaa midna ma jirto gurgeeday ku baridaa gurgeedana kasoo kalaadaa waxyaabaha dadka magaalada ku dhaqan ay ka ganacsadaan maxaa ka mid ah inkastoo aan la soo koobi karin inta aad adigu uun maskaxda ku hayso horta waxaa weeye ganacsi markii la yidhaahdo magaaladuna magaalo weyn ay tahay qofba mihnadeedu wax unbay ka raadidaya qof raashin bay raadidaa qof hadda qudaar bay raadidaa qofba waxaa weeye waxbay raadidaa magaalada ceelbuur marka waxay caam ku too sideeda badan lagu yaqaanaa wax la yidhaahdo dhagax la yidhaahdo burjika laga qoro arrintaas weeye oo weliba khaasatan ayadu hadda deked kale iyo midna ma haysatee waxa dekeda u ayada iyo ay yihiin xoolaha miyiga waxa weeye ayadaas qofba un waxa weye wax unbay ka ganacsataa qofba xoolay ka ganacsataa qofba waxbay ka ganacsataa baqaarada iyo dukaamadu way dhisan yihiin walow wax yaroo hadda maanta xoogaa abaartu taabato dadku hadday ma ogtahay aysan wax ku dhisnay waxay ku dhisan yihiin ay xoolahaas iyo waxyaalahaas ahayn iyo beeraha ayakana laba sanoo lasoo dhaafay xoogaa arrintaas aysan waxba ka bixin xoogaa waxaad dareemaydaa in xoogaa dhillahoo xoogaa tabartiyarahu ay ka jirto dadka dhamayna la wadaagta oo reer gulguudoo dhan ay ka wada dhexaydaa sida kale ganacsigu waa sii kobca sida kale ganacsiga laakiin waxaa weye maasha allah waaye sida ilaahay ugu talagalo u socdayaa waa kobcayaa qofba calaa qadri daaqa meel unbay ka joogtaa waxaa hubaal ah haddii reer celbuura aanay la kulmi lahayn duulaankii etoobiya labada mar ku soo qaaday ee cuuryaamiyey in xilligan ganacsigoodu inta iminka uu yahay uu ka horumarsanaa lahaa sida uu sheegayo maxamed maxamuud oo ah darawal iyo dukaanle duurkana xoola u daaqaan magacaaga maxamed maxamuud Eh, maxamed maxamuud bal eh, maxaad ka ganacsataa adigu waxaan ka ganacsadaa dukaanaan leeyahay bawr iskurogaan waa wadaa ganacsiga magaalada haddaan ka warramo magaalada ganacsigeedu hadbaheer uu soo maray adiga mna wahay sanooyin badan adiga etoobiyaan aan fardiq leeyahayay ganacsigu waa noo bulaali lahay haddeer alxamdulilaahi haddeer ganacsigiisu magaaladu hadda xoogaa waa roon yahay inkastoo hadda jiilaal laba sano oo jiilaal xiiqa aan soo marnay oo xoolihii magaalada xoolahay ku dhisan yihiin xool xoolihina culayska magaalada uu ka jiro miyii magaalada isku xiran tahay maadaamii magaalada isku xiran yihiin magaaladii xooga ganacsigeedii xoogaa yaray waa naga liitaa waana ye- waxaana yeelaya xoogaa roobkaasoo nooga daahay iyo xoolihii duuqa ilaahay ha noo keena ilaahay ha maryaynaa balse had dirtaan ganacsiga xoogaa hadeer waxaa qabtaa inuu yaro noo bulaalayo oo hadda xoogaa aan roonahay oo intii hore xoo yaro kasoo iftiimayno gana hadda xagga amniga haddaan ka hadalno boqolkii boqol waaye xarakada mujaahidiin shabaab ayaa magaaladan mna waay ganacsiga iyadoo mna waay amnigeedu oo mna qilqil ku jiro oo laba qabiil is degan yihiin colaadi iyo waxuun ku kala dhamaaday waayeen ayaa xaraka noo timid alxamdulilah ilaahay maadda iskale waa u mahad celinaynaa maadaama ay mna waay mujtamacii magaalada ay dejiyeen ay mna isu keeneen ay walaaleeyeen oo meel walba mna ay mna waay ay ay baraaga iyo biyo iyo mna deeq inta ugu shubeen mna halkaas ay daaq ay ka wada waayeen waa ogtihiin hadda mna gobolada mna nagu dhow oo hadda mna balan balla wax ka dhaca waa maqlaysiin maadaama mna waa- halkaas colaada ka jirto oo dadku islaayeen annagu waxaan ugu mahad celinaynaa xarakadu shabaab dhaqanka iyo wanaagga iyo sharafta iyo madaraasida iyo iyo cununta socota say mna naga kaafiyeen boqolkiiba boqol aad ugu mahad aad ugu mahad celinaynaa waa kaasa dadka magaaladan ku dhaqan waxay ka baqayaan allah oo keliya macnuhu waxaa weeye in amnigu heerkii u sarreeyey gaaray safarka isaga gooshaya muqdisho iyo gobollada kale ee dalka qaarkood ayaa halkan waxa uu maraa habeen iyo maalinba cabdiraxmaan maxamed cadow oo cabdicaddo loo garan og yahay waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka dhex muuqda magaaladan ceelbuur wuxuuna madax u yahay shirkadaha ka ganacsada malabka wuxuu sheegayaa in dadka magaaladan ku dhaqan badankood subaxii ay shaqo u jarmaadaan qof walibana habeenkii asigoo daalan soo hoyaado
magaalada markii la soo gelayay qoftii maaragtay joogtay iyo qoftii maqashaba waxay ahayd burbur waxay ahayd baaba waxay ahayd guryo dumay oo qaraabay waxaa keliya laga dareemi karay laamayeer iyo isku dhacaya albaab hadda marka alxamdulillah lagu soo noqday horta awal waxaa laga bilaabay waa la dhisa magaaladii magaalada ganacsigeedii milicdeedii waxeedi dhamay aad bay usoo qurxoonaadeen ganacsiga marka habeenkii waqtiga aad timaadaad wax ugu bahanta ka heleysaa Ee, dadku waxay soconayaan ilaa lix saac ilaa maaragtay iyo toddoba saac baabuurta safaridu way socotaa Ee, maaragtay isheeg waa la deganaya maqaayadu way shideen dukaanta way shidan tahay ganacsigu waa sidii qofta muslimka ah ay jeceshaw hadda u socoyaa habeenkiina wuu socoyaa maalintiina warkeeba daa qof walba marka meesha markaas iyo kasoo dhacsan karto dhulkan joognaa dhulka lagu magacaabin magaaladan aalbur ama degmada aalbur waa dhul xamaali iyo shaqa leh waxaa ka shaqaysa dad kala duwan dhagaxliin niman la yidhaah waxaa ka shaqaysa cusbay leedahay waxay leedahay ganacsiyay leedahay waxay leedahay xoolo ayay leedahay qolo walba marka markaas shaqadeedu waxay tahay ku kalehe iyadoo daalan oo habeenkii wax badan soo dhacsatay soo laabanay marka qof walba marka iyadoo faraxsan oo wax ay ka baqayaan ilaahi subxaana watacaala cabsidiisa maahana bini aadan ay ka baqa aysan jirin ay kusoo laabanaa xarunteeda subaxdana iyadoo maaragtay meesha shali u joogta kasii wadana iyadoona ay sii ka lahayn insha allahu tacaala dadka waxyaabaha ka ganacsadaan waxaa u badan marka xogsatada laga soo tago xoogsada marka laga soo tago dadku waxay ka ganacsadaan maar ganacsigu asoo raashin leh asagoo shidaal leh asagoo badeeca leh badeeco kala duwan waad garan kartaa magaalo nooc walbaa looga baahan yahay shirkadaa ku yaala ee dad shakhsiyaadaho halhalaa ku yaala maqaayadaa ku yaala maaragtay wax la koobi kara ma aha kulley magaalo weyn qof tu fahmi karta dukaamooyimaa ku yaala carwooyimaa ku yaala meelo cabitaanaa ku yaala ee shirkado oo maaragtay ishaa koronto bixiyaa ku yaala waa adiga anwaac kala duwan waay ganacsigu in ganacsatadu u kallahaan amaba u carraabaan dugsiyada iyo madaarista waa mid joogto ka ah magaalada ceelbuur si aanay u noqon dad adduunyo keliya ku foogan oo ay aakhiro ugu shaqaystaan waay bal magaalada ka waran eh, dadka dadkiina ganacsatada iyo qaybaha kala duwan bulshada wax ma barataan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo hadda waxaa mna dhowr kitaaba hadda noo dhammaatay haddeerna weli waa ku jirnaa hal sano oo hadda waxaa noo socda waxbarasho ah oo noo socota haddeer mna dhowr kitaabaan laynay haddeerna kitaabada kale noo socda ilaa ramadaan in mna waa ay noo socdaan rajeehaynaa iyo wax ka dambeeya oo noola soo gagabeeyo boqolkiiba boqol ganacsiga mna iyo cul- culuntu aad isku xiran yihiin boqolkiiba boqol maxaan u sheegayaa mujtamaca ka maqan ceelbuur cidda aan joogin amba maqashay ceelbuur maqashay oo aan weli imaanin magaaladu hadda nalkeeda iyo korontadeedu waa dhenayd waa habeeni maalin waaye ganacsigeedu waa bulaalay daaraha iyo guryaha laga dhisaa quruxda laga dhisaaba dadkii hore u joogi jiray hadda maanta haddii ceelbuur ay maqlaan waa la yaabayaan laakiin hadda markay yimaadaan guryaha iyo wanaagga quruxda laga qurxiyey waa la yaabayaan say u binacday say u kortay iyo say mna waa say ahaa jirtay hadda say boqolkiiba farqi weyn u dhexeeya muxuu yahay farqiga marka waxaa waaye xagga mna wahay dhismaha iyo xagga waxbarashada iyo xagga nalalka xagga biyaha xag walba xagga nabadgelyada boqolkiiba boqol way kordheen aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad uma ummadii haddii aan aan joogin oo wax lagu sheegi waxaan leenahay soo booqda arka ummadii ka tagtay oo mna waaye oo mna waa colaad hore ugu guurtan hadda jirtaan magaaladii abni waaye biyo heshay korontay heshay wax walba heshay waxaan leenahay kaalaya walaalayaal nala dega arka wanaagga iyo sharafta ay ku socoto magaaladu qaar ka mid a hooyooyinka ganacsatada ah dhinaca kalena ardayda magaalada ka mid ah ayaan kula kulmay gudaha magaalada ceelbuur ugu horreyn waxa aan waraystay haweenay ka mid ah dumarka kawaanka hilibka ku iibiya waxayna sharaxaysaa siday isugu dheeli tirto ganacsiga howsha guriga iyo barashada diinta islaamka magacayga waxaa la umu maryama alxamdulilaah madarasaan joognaa maasha allah ilaahaa ku mahadsan ilaaha ku maase ceelbuuran joognaa waan ka qaxnay waa kusoo noqonay suuqleeya nahay konton iyo shan sana baan jiraa alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan alif wax malahan bilaabay hadda meel fiicana maasha allah maraa waxaan ushi walaalahay macaa walaalahayna kalena waxaan gaarsiinaa inay igu daydaan qur-aanka marka xageed mara haddaad alif ka bilow aniga qur-aanka waxaa maraa inaa fataxaa maraa si fiican inaa fataxaa maraa alxamdulilah meel fiicana ka maraa suuqleeyan ah hilibley ah ilmo agoonna waan haystaa waan u shaqaystaa een gurigana waan ka adeegaa alxamdulilah ilmana wax madarasada markay aadeen waxbarashada anigana shaqadana bariiskana waan u raadshaa een dugsigana madarasadana waan aadaa ilaaha ku mahadsan een gabdhaha walaalahaya maasha allah inay igu daysadaan oo saasoo kale caruurta haysto oo saasoo kale guryaha joogo inay igu soo daysadaan oy madarasada soo aadaan oy waxbartaan oysan dhihinin Een, waan amba waan waayeelooy amba waan sha- een, een, sheeg amba waan shaqeeyaa oo macnaha ee, wax ma bare kari waxbarashada maasha allah kusoo dhawaada aniga igu daysada walaalaha kale ku daysada waan badannahay waa yeelaannahay waan wada baranaa walaalahay soo dhawaada ana maasha allah ilaahay baa ii gargaaray waan baranaa maasha allah ilaah ku mahadsan faadumo cali xalane iyo faadumo yuusuf iyagoo hooyooyin ah oo suuqley ah ayay bilaabeen barashada qur-aanka kariimka ah iminkana meel fiican ayay marayaan geestooda waxay dirayaan baaq la xiriira in haweenka aan waxba oqoono ay fadhiga ka kacaan oo iyaga ay ku daydaan anoo faadumo cali xalana waxaan bartaa qur-aanka konton iyo shan sanaan jiraa dugsigaan dhigta madarasadaaan dhigtaan ku xiranahay madarasadaaan ku xiranahay gabdhaha madarasada weyn ku xiranaan kamid ahay Een, maxaa ahay qur-aanka alifaan ka bilaabay xilliga cadowgu ka baxay alifaan ka bilaabay haddana waxaan maraa nuunaan maraa Een, waxaan ka codsahaa gabdhaha muslimiinta ama gabdhaha walaalaha inay wax bartaan gelina waxaan bartaa waxbaan bartaa gelina gurigaan ka adeegaa gelina caruurtaan u shaqaystaa alxamdulilah ilaaha ku mahadsan marka walaalaha kale waxaan ka codsanayna inay saas wax u bartaan oo nala yimaadaan ayagana magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullah walaal waxaan doonayaa bismillaahi raxmaan raxiim anaga waxaan joognaa magaalada ceelbuur faadimo yuusuf ayaa lay dhahaa maxay ahayd qur-aankan alif ayaan ka bartay ilaa waxaan gaara alraxmaan maasha allah walaalaha xaytay wixii aan dheera waxaan gaarsiinayaa inaan waxbaro ayaan ayaan xayd isku dayayaa wixii aan wax dheerahay walaalahii waxaan doonayaa inay ugu daysadaan insha allah xayta dhalinteeduna afartan sano weeye marka saasaan idinka codsanayaa insha allah marka dumarka la isku dhiirigelinaysaa inay eh, waxbarashada soo xaadiraan oo walaayata jooga dumarkana waxaan ka codsanayaa inay soo xaadiraan walaayada jooga madrasada weyn ayaan ku xirannahay insha allah halkaas baan wax ka baranaa gelina waan xamaalanaa gelina maxay ahayta gurigan ka adeeganaa maxay ahayta suuqa ceelburna waxay ahayta beriski baan ka raadishaa xamaaliyan ah ficilka haweenkan iyagoo waaweyn alifka looga bilaabay kadibna qur'aan badan bartay welina dadaalka wada waxa uu dhiirigelin u yahay dad badan oo bulshada ka mid ah oo aaminay laba qodob oo kale ah in aan waxbarashada iyo shaqo la isku wadi karin iyo in aan qof weyn waxbaro karin waana labada arrimood oo dad badan hoos u dhigay loona baahan yahay in laga waantoobo aan kuugu daray haweenkan waxa uu sii dheer hawshii guriga oo laga sugayo oo ay ka mid yihiin xaquuqda ay ku leeyihiin carruurtooda iyo ragga ay u dhexaan magacayga aniga waxaa la yidhaahdaa umuuqaali ka soo alifan ka bilaaba qur-aanka maxay tay haddana waxaan maraa laa tutaqit waa garta ee goormeed bilowda waxaan bilaabay toban sano muddo ka horeysaan bilaabay laakiin maaxa oo ahayay haleelin inaan isku xiro goosgoos oo ahay alxamdulilah haddana ceelbuur madarasadii koowaad ayaan ka mid ahay suuqleyna waan ahay oo maaragta qof xamaalata waan ahay oo maqaaxid iyo dukaan iyo waxbaan jooga oo qof maxeetay shaqaysana waan ahay oo jaaniskayga shaqadana waa ku jira waxbarashadana waa ku jira maasha allah marka alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan marka laba howlood isku haysa laba howloodaan isku hayaa marna gelina ilmeed xamaalna gelina ayaan waxbaad baranaysaa haa marka alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan walaayada ayaa ku mahadsan ilaahay baa gaaladii naga bixiyey ilaahay baa mahadaas u sugnaatay walaalaha kale oo jooga wadamada islaamku joogana maxay ahaatay inay nagu daysadaan oo ay ku daysadaan waxbarashadaas oo ay ka faa'iidaystaan magacaaga mamaa'ido mamaaida haye maxaad ku daraysaa intay walaalaha sheegan walaalaha waxaa waaye maxay haytoy annaga dad xamaaliya ayaan nahay dad oo maxay haytoy hoosna xamaasho hoosna maxay haytoy madarasooyin ku taxan ayaan nahay walaalaha waxaan ugu baaqaynaa inay qayrka soo deegsadaan oysan adduunyo u go-doomin oy uun waqtigooda kala qaybiyaan saas ayaan ugu baaqayaa ilaahay baa ku mahadsan annagu isma waafaji karna ilaahay baa na waafajiyey ayagana in ilaahay waafajiyo oy xaqa soo beegsadaan ayaan ugu dardaarmayaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الغناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس dumarkan hooyooyinka ahi waxa ay ka mid yihiin kumanaanka ruux ee magaaladan ku dhaqnaa ee inaba jaha afka saartay markii halkan etoobiyaanku ay ku soo duuleen laakiin maanta waxay ku faraxsan yihiin in magaaladoodii oo xor ah ay degan yihiin kuna ganacsadaan diinta islaamkana ay ku dhex baranayaan maasha allah maasha allah aaday u wacan tahay aaday u dhismadeed u qurux badan tahay cariishay aheeday waa la dudumiyey saraa laga dhigay maasha allah ilaahay baa nagu nabad yeelay amxaarada ilaahay waa ka bixiyey alxamdulilah aad bay u wacantaha ganacsigeeduna aad u kobceen xageed u qaxdeen idinku markay amxaarad soo gashay goboladaas waxaan u qaxnay beri iyo maxaatay argaan iyo halkaasaa loo qaxay alxamdulilah alxamdulilah ilaahay mahadiis ka waran maanta marka bal see jawigiinu yahay oo dhowr sano laga joogo markii ay dib magaalada u xorowday maxaa isbedeloo ganacsigiina ku yimid maasha allah aad u kobca ganacsigaynu maasha allah alxamdulilah maxaa dhib ah magaalada ay u geysteen etoobiyaanka etoobiyaanka burbur weynay u geysteen dhibaato badan ay u geysteen laakiin maasha allah hadda waa kasoo kabsato alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan isbedel weynaa ka dhacay maadaaba ebel col haystay haddana ay amni tahay maasha allah noola dhisay walaayada noo dhistay ilaahay nagu nabadgelshay diin aan ku barannay ku shaqaysanay ayadoo amniya ayadoo nabad ah annagoon cabsanaynin walwaliya cabsi ay nahayn caruurta nabad uga taganay nabad ku shaqaysanay nabad madarasada ku aadnay ilaahay baa ku mahadsan mujaahidiin uma intaas kadib ilaahay kadib mujaahidiintaa ku mahadsan cadowga naga kacisay arada noo nadiifisay madaraso noo furtay diin aan ku barannay maasha allah ilaahayaa ku mahadsan ilaahay ha noo siyaadiyo ilaahay ha noo kobciyo ilaahay subxana watacaala mujaahidiinta ha noo makaniyo ilaahay cadowgooda ha jabsho ilaahay ceebtooda ha asturey midda muslimiinta insha allah intaasaan kusoo koobaa alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan kun iyo kuu jira ilaahay baa ku mahadsan Maka- magaaladan waxaawaaye ceel magaalada ceelbuur waxaawaaye waxaa haysatay cadow ayaa in muddaa naga haystay ilaahay waa nooga kiciyey kas- kala haad iyo kala faniin ayaa ummadii ku dhacay qoloba meel ayay u faniintay rabbiyaa isku keenna keenay madarasooyinkan waxaan ku aadnaa nabadgelyo ganacsigayna waxaan ku haysanaa nabadgelyo iyo deganaasho magaaladeeniyaa dhisantay oo qurxoonaatay oo bilic yeelatay maxay ahaytay mujaahidiintii iyo maxay ahaytay muslimiinta is- dhinac dhaafayo maxay tahay saas magaalada maxay ahaytay ugu isku geesa maraayo rabbi ayaa ku mahadsan ilaahay cadowgu nooma soo celiyo mujaahidiintana waxaan leenaha kor allaha ka dhigo cadowguna waxaan leenaha muslimiinta maxayto iyo mujaahidiinta gacnahooda allaha ku asiibo ilahay ha ku cadaabo burbur iyo halaag iyo hoog ay ku jiraan allaha u kordhiyo ilaahay raxmaanka ahayna hanoo soo daba jaro oo maxayto caaqibada iyo maxayto nimcada aan haysano waxaawaaye rafadka ugu dambeeyay wadaa gaale ilaahay raxmaanka ahay ha ku cadaabo gacnaha muslimiinta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu soomaaliya waxaa ka jira maamulo badan oo soomaaliya waxaa ka jira maamulo badan oo itoobiya iyo shisheeyaha kale u daacad ah maamulka keliya ee dalkan ka dhisan ee soo duulayaasha colka la ah dhiigna ka dhiijiyey waa xarakada shabaabul mujaahidiin inta kalese ayaga ayaaba naftooda iyo maalkooda u huraya hirgelinta danaha shisheeyaha hogaamiyaasha maamuladaasi shisheeyuhu uu yagleelay amaba aasaasay oo adeegsanaya warbaahinta ayaa dadka soomaaliyeed waxay u sheegaan in etoobiya iyo dowladaha lamidka ay ka shaqaynayaan ayaha ummadda soomaaliyeed laakiin doofarma daahire eh ma etoobiya iyo inta lamidka ah ayaa isbedelaya waa ayay cidda sacabba ku dadi kartaa qolo cadowtooyo diineed kaala dhexayso maxaad ka barateen imaanshihii amxaarad ama etoobiyaanka oo dadka soomaaliyeed loogu sheekeeyo inay nabad iyo horumar u wadaan oo dad soomaali ahoo madax sheeganaya ay sidaas ku leeyihiin adinku maxaad ka barateen markay idin yimaadeen etoobiyaanka waxaan ka baranay dulli iyo fasahaad iyo mxnaa waay ganacsigeennoo noo bulaalaya oo ay nagana suqaaniyeen iyo dadkii mxnaa waay wixii mxnaa waay ay arkaan dilaan iyo madaxii dadkii ay ka xalaaneen wax beena iyo gaala iyo bakti u sheegeen aan ka baranay marka mxnaa had jirtaan mxnaa waay gaaladii ilaahay nooma soo celsho waxaan leenahay allah jabsho waxaan leenahay mxnaa shabaab allah kor u qaado maadaama mxnaa waay gaaladii balaaye fasahaad magaaladii ay ku wadeen iyo faqsi iyo bakti ay ku wadeen annaguna aan mxnaa waay aan iska celinay ilahi madid aan magaalada u banaynay oo keligeed magaalada ay ku halaabeen saas awgeed ayaan leenahay magaaladu waa heer sare waaye boqolkiiba boqol adugu marka etoobiyanku yimaada xageed u qaxay waxaan u qaxay tuulada ceelqooxle oo u jirta magaalada labaatan kilomitr u jirta aan u qaxay haye haddee waa kulley xarakada waa nala joogtay markii markii micnaa wadada wadaday ahayd mar markii wadada ay na soo aadaanba waa loo banay jiray oo magaalada cidna ay kusoo dhex jireen dad mujtamaca degan ceelqaxlo degan mar alla markii micnaa la maqla etoobiya soo baxda oo micnaa dhusro socota waa u banay jirnay saan ka cararsa magaalada haaweynta u yimaadaan ee markay geedaha galaan aan beledkan kusoo noqon jirnay markii ay etoobiyan ka baxeen waad soo noqon aad markii raggii u horreeyey soo galanaha raggii u horreeyey calbur calbur ku dhashay oo ku barbaar oo ku cirroobay dadkii markii etoobiyaanku ay sii socdaan dadkii koowaad soo galan kamid ahaa adiguna markii ceelbur ay etoobiyaanku soo galayeen bal xageed aad waxaan aaday tuulo halkaas oo waxaan u qaxay leeyahay carraweyne iyo ceershiilkan iyo tuulooyinkaanaan joognay xoogaa ninka leeda meeshaan ceershiil aan u qaxna waan ugu dhibaateeyoon in yarbasay u imaahayen waa kasii qaxnay tuulooyinkaas kale aan usii qaxnay ilaahay qadartii marka marka iyagoon dhuusamay reeb weli gaarinaan imaanay oon soo degnay marka dee maalinkaa farxadaada balka war xasbunallah wan washaaqo iyagoo gaaraan waxaan arnaa anagoo magaaladii ku jirno washaaqo iyagoo kasii muuqdo waagasii muuqdo washaaqadu xagee waa shan kilomitr magaalada maalo jirta iyagoo taagan reecalbuurkii waxaa arkay magaalada dhex taaganba etoobiya baxda mugay maqleen macnaha si kale hadii loo dhigo magaalada ayagoo markay sii baxayeen ka sii baxayeen idinkuna waa soo gasheen wax horaan ka soo galnaba iyagoo xagga kasii baxa anaguna soo galan ciidankiyaaba aanaga naqda keliya nagu diray oo ninkii le xarakadoo magaalada geesyada jooga amniga hayay
soo inaan jiirna rabna oo dad magaalada un soo fiirsha ay noga cadda intii magaalada aan joogay waxaa arkayay goobo ganacsi oo hor leh oo la dhisayo iyadoo dhegahaygana ay soo gaarayeen warar la xiriira dhismayaal kale oo lagu taamayo in dib loo hagaajiyo intaa ayaanaga sal ku soo gebagabaynaynaa qaybta labaad ee barnaamijka imtixaanaha ahaa ciwaankiisuna uu yahay dib u soo kabashada ceelbuur insha allah intaannu qaybta saddexaad ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
hirdaweyna maxaar iyo kufaar waa la ceybsadaye bal gaalooy collownaye haddaad caga ku taagnaato cella helaya ceel buur haddaan laydinku cadaabin ciyaar kuma yimaadaan colkayaa cadowga gaalaade meeshaad cagaha sartan haddaan ciddu kula nuucsan ciribkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen lasma camal yaqaane haddaan cabashadin yeedhin muslinkoo cartamayee cartamay kuna cisayhaynin ceryamada sideedii kolkow ciira soo kiciyo cirgududa waa beri markuu kagu cibaadaysto hubku cayn kastow yahay markou casha ka geliyo cabaad weyna gortay dhacdee cudud lagu sheegto camalaa samayda u roon inaad carartaane canyaf canyaf xun maye markaad ciidan kale weydo cilfaafkiina soo hara markaan ciyrine qabaano